bishaare abuukar oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa samaysatay fursad ganacsi oo ay ku maarayso nolol maalmeedka qoyskeeda iyada oo ka ganacsato hilibka sagaarada sagaarada iibisaya waxa u keena dhallinyaro ka soo ogaarsato miyiga waxa ayna kasii iibsataa bulshada bishaaro ayaa ka warbixinaysa sida ay uga maarayso nolosheeda tan qoyska ka ganacsiga hilibka sagaarada
muddo ilaa iyo shan sano camal waa ku jiraa sagaaradan ganacsigeeda suuq buundabeen xaafadda buunda agteeda waxaa iigu dhaliye inaa oo reerkeyga ka maareysto ilmaha ku biirsado waa iigu dhaliye wax badan haa shan iyo tobanka mugdiga ala keena shan iyo tobanka cadada ma la keena xilliga mugdiyada la keenaa wiililaa duurka ka soo qabta oo keensada sagaarado sidaas anina ugula wareegnaa wiilisho toban iyo shan haddee u badato soddon xabbay keenaan waa kala qaybsan anigi war walaasheeda iyo odigoo naga soo horjeeda kala qaybsanaa soddonka xaba min tobanaa u qaadan si fiican si fiican way fahansan yihiin way jecel yihiin way raadiyaan in badan waa daneeyaan waa u baahan yihiin basgaaro haweenka waa iibsidaan dhallinyarada waa iibsidaan maasha allah waa kala socotaa baasha si aad waxaa ugu jecelba haweenka maqaayadaha biibatooyinka waa loo gataa wax badan maqaayadaha sambuuska lagu daraabo si fiican ay u qaataanba u daneeyaan cadada xaafadda iska joognaa guryaha iska hagaajiskai shan iyo tobankii biriyo oo shaqada hayna wixii howl noo yaalay iyo dhaqata ilmaha iyo waxaasa iska dara iska nadaafara wallaahi intaas ay maqan tahay dukaana saaranahno waxaa rabnaa ka qaadanaa deenna lagu yeeshtaa markay geedis imaataa ku xisaabtanaa wax iska dhiibna iska yaraynaa wax kalentoo meel ku ognaa mase noo shaqaynaa kalentoo wax meel kale naga soo galayaan ma lahan si fiican waa ka maareeyaa waxaa adi laba doolar saddex doolar laba iyo bar aan ka helaa ku maareeyaa reerkeeda qaar ka mid a dadka ka gata hilibka sagaarada ayaa soo dhoweeyey ganacsiga cusuba magacaygu waa nasteexo waxaana iibsanayaa sagaaro sagaarada annakaas ka jecel iyo faamilka waa iska iibsanaa wax badan ayaa ruknu ah ilaa hal sano sagaaro fiicane ay keentaa bulshada dhanna way ku xiran yihiin badanaa weynan laga gataa maamada waa maamo fiican adilay rukun u nahay inay shaqaystaan ay shaqadooda meeshaas kasii ay wataan ayna fadhiisanin sagaaro fiicanna bulshada u keenaan waxaan ka iibsanayaa sagaaro si fiican haa waa rukun baan u ahay maamada waxaa rukunkeeda toddoba sano ayaan ka iibsanhayaa ayada laan ka iibsadaa markaan lacag haysanina ayadaan ka qaataa markaan helana waa u keenaa markaan haystana waa ka gataa ayada laan ku xirana meel kale ma aado maamadan si fiican iisoo dhaweysaa maasha allah markaan watana waa ka iibsadaa markaan wadanina waa iga sugtaa markaan helana waa u keenaa waxaa jira haween badan oo aan haysanin fursado shaqo kuwaasi oo ku nool dhammaan geeyaga soomaaliyeeda